بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu kusoo jirnay arkaanta salaada wuxuuna sheekhu inoo soo sheegay raximahu llahu tacaala arkaanu salaa inay tahay toddobiyo toban inay tahay marka toddobiyo tobankaasi waxaynu soo sheegnay toddoba waxaynu marinay alictidaal soo ma ictidaalkana waxaynu ku tilmaannay ama aynu ku sheegnay inuu qofku uu ku noqdo maa kaana calayhi qabla arukuuc min qiyaamin aw qucuudin rukuucda ka hor wuxuu ku sugnaa ama qiyaama ama qucuuda ka sideeda marka waxa weye athaaminu wuxu uhi sheekhu raximah ullah althaaminu ka sideedaad alطumaaniinatu fiihi in ictidaalka dhexdiisa lagu xasilo waa lagu xasilaya altaasicu ka sagaala ka sagaalaadna assujuudu marateyn laba jeeroo la sujuuda weeyaan marka alطumaaniinatu fiihi rukni walba in lagu xasilaa iyaduna waa rukni weeyaan rukuucda ictidaalka sujuudda fadhiga laba sujuudo udhexeeya intaba in lagu xasilo ayaa la doonaya ninkii salaadiisa xumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay dumaaninada ninkaasina waxaa la yihi wuxuu ka tegayy dumaaninada ayuu ka tegayy altaasicu assujuudu marateyn laba jeer oo la sujuudo weeyaan oo sujuuddu waa laba oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii salaadiisa xumeyna saas ugu sheegay yacni inuu sujuudo oo waxa weeyaan sujuuddii uu ku xasilo kasoo toosu fadhiisto fadhiga uu ku xasilo deetana uu sujuudo sujuudda labaadna uu ku xasilo waay alcaashiru ka tobnaadna alطumaaniinatu fiihi in lagu xasilo weeyaan sujuudii alxaadi cashar ka koobiyo tobnaadna aljuluusu beyna sajdatayn labada sujuudood fadhigood dhexdooda fadhiga markaa udhexeeya weeyaan fadhiga laba sujuudood udhexeeya isaguna waa rukni wey athaani cashar alطumaaniinatu fiihi ka labiyo tobnaad waxa weeyaan in fadhigaasi lagu xasilo athalitثa cashar ka saddexiyo tobnaadna altashahud اlakhiiru waa atixiyaadka ugu dambeeya weeyaan salaada hadday laba atixiyaad leedahay atixiyaadka ugu dambeeya haddii hal atixiyaad leedahayna atixiyaadkeedaas weeyaan alraabica cashara ka afariyo tobnaadna alqucuudu fiihi atixiyaadkaasi dhexdiisa in la fadhiisto weeye fadhiga fadhiga la fadhiisanayo atixiyaadka loo fadhiisanayo isna waa rukni wey alkhaamisa casharka shan iyo tobnaadna asalaatu cala اnabiyi salى اllahu alayhi waaalih wasalama fiihi fadhiga dhexdiisa in nebiga lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa saddexdaa rukni iminkan akrinay saddexiyo tobanka ka saddexiyo tobnaad afariyo tobnaad shan iyo tobnaad intaas waa waa isku meel keliya wey atixiyaadka ugu dambeeya in loo fadhiisto fadhigaasina atixiyaadka lagu aqriyo nebigana lagu saliyo calayhi isalaatu wasalaam marka atixiyaadka ugu dambeeya salaada fadhi baa lagu akriyay istaaga lagu akriyi maayo fadhi baa lagu akriyay qofku markaa fadhigaa uu fadhiistay ama fadhigaa la fadhiisanayaa waa rukni horta in fadhi lala yimaadaa maxay noqonaysaa rukni fadhigaa waa la fadhiistay maxaa la maxaa lala imanaya in atixiyaadkii lagu dhex akriyo isna waa rukni atixyaadka marka la dhameeyo nebiga in lagu salleeyana isna waa maxay waa rukni waana atixiyaadka ugu dambeeya weeyaan atixiyaadka ugu dambeeya wey waay asaadisa cashar ka lixi tobnaad assalaamu kaana ku dar fadhigaasi waxa dhex dhacaya intaasoo shay fadhiga ugu dambeeya atixiyaadka waxaa dhex dhaca atixiyaadka dhexdiisa la akriyo nebigu lagu saliya calayhi salaatu wasalaam iyo tasliimta lala yimaado assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah intubuna waa arkaan weeyaan qofku isagoo awood u waayaa inuu fadhi uu ku aqriyo kaa isaga waa laga reebay qof xanuunsanayo jiifa oo aan fadhiisan karaynin iyo qof fadhiga iyo jiifku labaduba aanay suuro gelaynin oo dhabarkoo kale uu xanuunayo oo ay noqonayso inuu istaago kuwa iyaga waa laga soo reebay lakiin qofkii karayay weeyaan asaabica cashar ka ugu dambeeyana waa atartiib arkaanta aynu soo sheegnay in la tartiibiyo iyadana oo sidaa ay u kala horeyso loo kala horreysiyo rukuucda iyo sujuudda keebaa horeeya adiga keebaa horeeya a ya ictidaalka iyo rukuucdana ictidaalka horeeya ya maxay ku kala duwan yihin labadu ictidaalka iyo rukuucda maxay ku kala duwan yihin ictidaalku waa istaaga rukuucdana rukuucduna waa jilbaha la qabsado la foorarsado waay ictidaalku muu qalday soo ma suu saxay haye fadal a ictidaalku waa maxay qabla rukuuc wuxuu ku sugnaa inu ku noqdo soo ma hadduu istaag ahaana istaagi inu ku noqdo istaago hadduu fadhi ahaana ya fadhi inu ku noqdo waay markaa arkaanta waa la tartiibinaya rukuucda ictidaalka horta de qiyaamka uga horeeya faatixada la akriyo faatixadii rukuucdii ictidaalkii sujuuddii fadhigii sujuuddii halkaa waxa ku dhamaaday markaa ragcad ba ku dhamaatay saas hore markaa la tartiibinaya fadhiga atixiyaadka atixiyaadka la aqriyay nabiga lagu saliyay calayhi salatu wasalaam tasliimta la mid darajaat niyati niyada darajaadkeeda anniyatu halaathu darajaatin niyadu waa saddex darajo wey saddex darajo weeyaan in kaanat isalaatu salaadu hadday tahay fardan farad hadday tahay farad wajaba qasdu lficli ficilka in loo qasdiya ayaa waajib noqonaysa wاtacyiinu in la cayimaano waa waajib wاlfardiyatu in fardiyadii inay salaadu faral tahay inuu qofku la yimaadaa oo uu niyoodaana inay salaadu faral tahay inuu niyoodaana waa waajib oo markay salaadu faral tahay wain kaanat naafilatan hadday sunno tahay sunnahaasoo muaqatatan la waqtiyeeyey oo waqtiyeysan karaatibatin sunnihii raatibad ahaa oo kale wey aw daati sababin ama mid sababu saaxiib oo kale wey wajaba qasdu lficli ficilka loo qasdiya ayaa waajibaya iyo watacyiinu in la cayimo wain kaanat hadday tahay salaadii naafilatan salaad sunnaha hadday tahay oo mutlaqatan la sii daayay oo aan waqti aan la waqtiyeynin wajaba qasdu lficli faqad ficilkoo keliya in loo qasdiyo ayaa waajibaya alficlu ficilku waxa weeye usallii waa tukanayaa wey wtacyiinu tacyiinkuna duhran aw casran waa duhr iyo casr oo qofku ku cayimo salaadii wlfardiyatuna fardan ka niyaddu ku qabanaya qalbiga inuu tukanayo salaaduna ay duhur tahay farlna ay tahay waa intaas niyaddu wuxuu ku qabanayaa inuu tukanayo salaaddii uu tukanayaana ay tahay duhur faral soo ma aragti intii ba ku sheegay ayib salaada iminka markaan saa u eegno imse ugu qaybiyey salaaddii ya imse u qaybiyey saddex buu qaybiyey inay salaadu faral tahay inay sunno muaqato tahay inay sunno muطlaqa tahay haddaad doontid waxaad tidhaahdaa waa laba faral iyo sunne sunnihin waxay usii qabisaa laba mid muaqata iyo mid muطlaqa waa intaas salaadda qofkuu tukanaya hadday markay faral tahay ee uu niyoonayo waxaa laga doonayaa saddex shay saddex shay baa laga doonaya horta inuu salaada tukashadeeda ficilka inuu niyeysto oo qalbiga ku qabto inuu tukanayo waa koow ficilku waa usallidaas ka labaad salaada inuu cayimo tacyiin ku sameeyo ma duhr baa ma casar baa ma maqrib baa ma cishaaye baa ma subax baa waa inuu tacyiin ku sameeyaa waay hadda soo ma aragti imasan haynaa ya laban sheegna soo ma ka saddexaadna waxa weeyaan salaadda inay faral tahay salaadda inay tahay maxay faral inay tahay saddexdaas laga doonaya markay tahay salaadu qofku uu tukanayo salaad faral salaad faral ayib salaaddu hadday sunno tahay sunne muaqata hadday tahay la waqtiyeeyey oo salaadaha sunnayaasha qaar baa muaqata yacni awqaad bay leeyihiin la tukado haddii salaaddu caynkaasayda sida raatibadii oo kale salaada sunnaha ee raatibada ah rawaatibtuna waa salaadaha shanta ah salaadaha sunnayaasha ee la socda weeyaan duhurka labaa ka horeeya labana way ka dambeeyaan maqribka labaa ka dambeeya cishaha labaa ka dambeeya subaxna labaa ka horeeya waynu arki doonaa insha allahu tacala iyagoo faahfaahsan baynu arki doonaa ilahay idinkiisa waxaa ka mid a witrida sunno muaqata wey kusuuf iyo khusuufka ayaa iyaguna ka mida haddaba aragta salaadaha sunnayaasha ah ee ama sababta leh sida kusuufka oo kale ama waxa weeyaan muaqadka ah sida raatibada oo kale waxaa iyagana lala imanayaa laba faralka imisuha saddexsna waa laba un qasd اlficl wالtacyiin maxaa meesha ka baxay faralnimadii ma faral ba iyadu waa maxay waa salaad sunna ah ka waxa la imanaya ficilkii inuu qastiyo inuu salaad uu tukanayo iyo inuu cayimo tacyiinku marka muxuu noqonaya waa sunnihii duhur ka horreeyey waa sunnihii duhur ka dambeeyey waa sunnihii casar ka horreeyey waa sunnihii maqrib ka dambeeyey waa sunnihii cishaay ka dambeeyey waa sunnihii subax ka horreeyey waa witr waa adduxa salaada barqada la tukanaya hadda soo maaragtid waay salaadaha sabab talena iyaduna waa caynkaasoo kalaw inuu salaaddii tukanayo waa kusuufkii oo kale iyo istisqaagii ya inuu salaaddii tukanayo iyo inuu cayimo kusuuf inay tahay qorax madobaadka ama dexmadobaadkii istisqaa ina tahay iyo niyoni maxaa hadhay maxaa hadhay inay tahay sunne mulaqa kaasay noo hadhayta kaana waxaa lala imanayaa waxaa la niyoonaya un ficilkao keliya bes inuu tukanayo taasa kaga filan inuu salaad tukanayo unbuu niyoon doona kaasun baa waajiba inuu niyoodo inuu tukanayo marka salaaddu sunno mulaqa ay tahay waa caynka waay salaaddu hadday faral tahay imisaa lala imanaya niyada saddex ta kowaad qasdu lficil ficilka in loo qastiyey soo ma qofku marka qalbigu wuxuu ku odhanaya usallii waa tukanayaa wey ka labaad tacyiin waa inu cayimaan oo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa waa inu salaadu tukana waa inu cayimaa ka saddexaad faral ina tahy waa inu niyo salaad inu tukanayna faral tahay labada hore waa la isku raacsan yihi kan dambe faralka culamada qaar kamid waxay yidhaahdeen salaad duhur hadduu qofku hadduu cayimoba tacyiinkaasaa kaga filan salaad duhuru sunni ma jirta bay yidhahdeen salaad duhurba hadduu idhaahdo dee duhurku waa faral casar hadduu cayimo dee casarku waa faral haddama aragta laakiin culimmada shardiyaysa iyagu waxay idhahdeen waxaa loo cayimayaa ilmaha yar ee aan qaan gaadhin salaada duhuray u tukanayo dee faral maaha faral ba kuta isaga ya isaga waajibku maaha salaadii duhur ee qofku mar labaad uu soo celiyey iyaduna waa waa sunnaeda waajib maaha mar labaad suu soo celinay ama salaaddii casar ama salaaddii cishaa iyo mar labaad soo celiyey imika matalan waxaa dhici karta inuu qofku meel kusoo tukaday dabeetna kaba soo qaad inuu meel dhexduu soo socday socotuuba ahaaba magaaladiibuu soo galay masaajidkiibuu yimid masaajidku salada cishaa la tukanaya ayuu yimid salaada cishiyadoo lagu jiraba ayuu soo galay ma dibaddu iska fadhiisanaya ya maya wuu soo geli uu la tukan doona dadka salaadan hadda uu tukanayo maxay u tahay uu soo celiyey waa sunne waana salaad cishaaye marka si ay taa sunnahee cishaa'iga ay uga baxdo meeshii waa inuu qofku faral niyoodaa bay yidhahda waa inay fiicantay hadduu qof ka tagna dhib male laakiin way wanaagsantahay inuu faralka markaa maaragtay u niyoodo anniyatu halaatu darajaatin saddex darajo weeye in kaanat isalaatu salaadu hadday tahay fardan fard hadday tahay wajaba qasdulficli ficilka qasdigiisu waa waajibaya wاtacyiinu in la cayimaana waa waajib wاlfardiyatu faral inay qofku uu niyoodo ina salaadu salaadu tukanaya faral inta inu niyoodana waa waajib wain kaanat hadday tahay naafilatan sunne mu'aqatatan la waqtiyey karaatibatin oo kale aw daati sababin ama mid sababu saaxiiba sida kusuufkii khusuufkii oo kale iyo istisqaagii wajaba qasdu lficli ficilkaoo keliya in wajaba qasdu lficli ficilka in loo qastay ayaa waajibayay watacyiinu tacyiinka ayaa waajibayay wain kaanat hadday tahay naafilatan mutlaqatan salaad sunna oo mutlaqa wajaba qasdu lficli faqad ficilko keliya loo qasdiyey ayaa waajibaya marka imika waa saddex baynu haynaa ficilka loo qasdiyo in la cayimo iyo inay faral tahay saddexdaa waxaa laga helaya salaada faralka ah faralnimada laga saaraya marka salaada sunno muaqata ay tahay ama daatu sababin ay tahay hadday tahay sunno mutlaqana xabad uba unbaa unbaa waajibaya xabaddaas waa tee waa in qofku salaada inuu tukanayo u qasdiyo salaada inuu qasdiyo u qasdiyo waay intiiba hadduu ku shegay wuxu uhi alficlu usallii wey watacyiinuna duhran aw casran casar iyo duhur buu markaa qofku uu niyan doonaa kuu yahay iyo salaadihii kale faralka waa tusaale une waalfardiyatuna fardan wey salaad faral usallii farda duhri markaa wey ama qalbiga waxaad ku qabanaysaa inaad tukanaysid salaad duhur oo waajiba intaas shuruudu takbiirat alixraam takbiirat lixraamku shuruud buusna yeelanaya takbiirat lixraamkuna wayna garanayna waata lagu xidho weeya shuruudu takbiirati alixraami shuruudu takbiirat lixraamku sitata cashara lixii toban weeyaan ta koowaad an taqaca in dhacdo xaalata alqiyaami qiyaamka xaaladiisa markaas inay dhacdo fi lfardi salaada faralka dhexdeed wa an takuuna waa inay noqoto bilcarabiyati carabina waa inay noqoto wa an takuuna waa inay noqoto bilafdi ljalaalati lafduljalaalana waa inay ahaato wa bilafdi akbar iyo lafdiga akbar waa inay noqoto waatartiibu bayna lafdayni labada lafdina allaahu iyo akbaruna in la tartiibiyo oo aan la kala horreysiinin wan laa yamudda waa inaanu madin hamzata aljalaalati lafduljalaalaha hamsadiisana waa inaanu madino allahu akbar waanuna odhanin wacadamu maddi baay akbaru akbar ba-deedana waa inaan la madin wa an laa yushadida alba ba-dana markaasi waa inaan la shadin ama aanu shadin wa an laa yaziida waa inaanu kordhanin waawan wow saakinatan reeban aw mutaxarikatan ama xarakeysan waa inan ku kordhinin bayna alkelimateyni labada kelimood dhexdooda wa an laa yaziida waa inaanu kordhinin waawan waaw waa inaanu ziyaadinin qabla jalaalati lafduljalaalaha ka hor wa an laa yaqifa waa inaanu istaagin bayna kalimatey atakbiir kelmadda takbiirta labada kelimood takbiirta dhexdooda waqfatan طawiilatan waqfi طawiila oo dheer walaa qasiirati mid gaaban toona waay yani kelimad kelimad kelimaddan takbiirtu waxa wey allahu iyo akbar weeyaan waa labadaas wa an yusmica nafsahu naftiisa inuu maqashiiy maqashiiyo wa an yusmica iyo inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa inuu maqashiiyo jamiica xuruufiha xuruufteeda oo dhan wa dukhuulu lwaqti iyo waqtiguuna soo galo fi lmucaqati salaadi lwaqtiyeeyey wa iqaacuhaa iyo lafdiga ama takbiirat lixraamka inay dhacdo xaala alistiqbaali qofku markuu qiblada uu qaabilo waa inay dhacdaa wa an laa yukhilla waa inaanu madhnaysiinin bixarfin xarf min xuruufiha xuruufteeda ka midana waa inaanu ka tegin wa taakhiiru takbiirati lma'muumi iyo ma'muumka takbiirtiisu inay ka dambeyso can takbiirati alimaami imaamka takbiirtiisa markaasi inay ka dambeyso waay takbiiraة اlixraam waa lafdiga allahu akbar salaadana lagu xidha taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa lagu gelaya waa allahu akbar waxaana lagaga baxaya assalaamu calaykum haddaba takbiiraة اlixraamkaasi shuruud buu leeyay shuruuddiina wuxuu inaga dhigay lix iyo toban shuruudda dhammaan waa in la helaa haddaa mid ka mida la waayo shuruuddaasi ya takbiirat lixraamka asixi maayo hadduu takbiiratulixraamka asixi waayena salaaddii may guntamin ogow haddaa lagu dhaha qofkaa takbiiratulixraamkiisi mu asixin ama takbiiratulixraamku may asixin haddaa la yidhaahdo salaadda waxaa lagu galaa takbiiratulixraamka lagu galaa wixii lagu gelayana waa asixi waayey salaaddi ma guntamaysa markaa wey salaaddi ma guntami mayso haddaba shuruudaha inoo tirino shuruudu takbiirat ixraam sideetaa cashar an taqaca takbiiratu ixraamku waa inay dhacdo xaalata alqiyaami fi lfardi salaadda faralka dhexdeeda istaag waa ina ku dhacdo isagoo qofku taagan marka istaag waxa weeyaan rukni buu ahaa ka mid a arkaanta salaada laakiin markaynu soo marinay xaggaas arkaanta laba qeyd baa inoogu xidhnaa soo ma qeydka koowaad qiyaamku in istaaga lagu tukadaa waa rukni laba qeyd baa inoogu xidhan fadal qofkii awoodayay saaxow iyo iyo ina salaadda faralta qofkii aan awoodeyninee xanuunsanayay wuxuu iskaga tukan doonaa fadhi oo banaanta fadhi lagu tukado kii fadhiga kar waa jiifku ku tukan doonaa salaadda sunnahaana waxaa bannaan qofkii awoodda u lahaaba inuu iskaga tukado fadhi baa u bannaan hore inuu soo sheegay markaa qofkii salaaddu waa farale fil fard waa kanagu yidhi qofkii karayeyna weeyaan waa in istaag ku dhacda qofkii xanuunsanayeyna ee fadhi ku tukanayeyna waa inu ku dhacdo maxay fadhi waa inu ku dhacdo isagoo jiifo maya waa inuu soo si fiican qumaati waa inuu soo fadhiistaa markaasuu allahu akbar odhan doona halka marka waxaynu baraarujinaynaa arrin baynu baraarujinaynaa dadka qaar ka mid kuraasi way ku tukadaan waxay ku tukadaan ya koraasi bay ku tukadaan marka waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu awood u leeyahay oo uu karayo inuu istaag ku xidho ya isagoo taagan inuu allahu akbar yidhaahdo waxaa laga yaaba inuu awood u leeyahy qofka noocaasi ee awoodda u leh ee karaya inuu isaga oo taagan takbiiratu xiraamka la yimaado isagoo fadhiy inuu takbiiratu ixraamka la yimaada ma asaxayso marka hadduu kursiga iskaga fadhiisto dabeetana allahu akbar oo iskaga xidho saa salaaddu ku wado salaaddiisu sax noqon mayso waayo maxaa takbiiratulixraamka shuruuddeeda maxaa ka mid a an taqaca xaalata alqiyaami fi lfardi salaadda faralka waa in dhacdo maxay xaalat alqiyam waa in ku dhacdaa qofkana awood muxuu lahaa inuu istaago oo dabeetana isagoo taagan inuu xidho hadduu istaagii una karaynin inuu sii taagnaado yacni inuu inuu taagnaado inta qira'ada la aqrinaya hadduuna awood u lahayn ha iska fadhiisto marka waxa weeyaan takbiiratul ixraamka la yimaada ha fadhiisto isagoo taagan horta ha xidho allahu akbar ma xidhay ha fadhiisto deetana oo markuuna karaynin inuu istaagii kusii wado weeyaan hadduu kara istaagga inuu kusii wadana dee istaagu ku wadanaya oo sujuudday ku adkaato maalan marka intuu rukuuco ayuu deetana fadhiisan doona waad fahamtay bar maalayaalka ya marka dadku halkaa kuma baraarugsana iyaga oo qaarkood awood u leh takbiiratul ixraamka inay qiyaam kula yimaadaan iyuu kursiga iskaga fadhiisanaya markaasu suu la imanaya marka waxa weeyaan takbiiratu ixraamka salaadiisa saa ku wadanaya laakiin sax ma waa inuu istaagaa waa inuu soo xidhaa hadduuna taagnaan karaynin qiraa'adii uuna ku aqriyi karaynin istaag hadduuna ku aqriyi karaynin ha iska fadhiista marka taas waa muhiim shardigaas halkaas aad ku ogaanaysa shardiga labaad waxay waa an takuuna waa inay noqoto bilcarabiyati lafdigooda waa allahu akbar waa inuu carabi noqdo waayo rasulku wuxu uhi salluu kamaa ra'aytumuuni usalli la tarjumi maayo oo qofku tarjuman maayo allahu akbar inta loo tarjumo luqadiisu ku xidhan maayo marka laga reebo qof kari waayey allahu akbar tii kari waayey intii uu baranayeyna salaaddii ay soo gaadhay kan laga ka gaadhsiin kari waayo barashadii isaga waa loo sheegay waa salaadda imamka taagan salaadda horta imika saa ku tukaa la odhanaya waa loo tarjumi doonaa allahu akbar luqadiisa loogu tarjumaya uu ku xidhan doona lakin wixii intaa ka dambeeya waxaa waajibka inu barto waajib bay kuta inu barto oo salaadda salaadda ku xigta waa inuu kula yimaado biluga alcarabiya kaasuu qofka kari waaye wey lakiin qofka awood u leh isaga waa waajib wa an takuuna waa inuu noqoto bilafdi اljalaalati iyo bilafdi akbaru labada lafdi allahu wa lafdu jalaalihi iyo akbaru waa ina labadaa noqota labadaa wixii aan ahayn maya allahu akbaru allahu arraxmaan lagu bedeli maayo alraxmaanu akbaru la odhan maayo alraxiimu akbaru la odhan maayo allahu acdamu la odhan maayo allahu akbar markaas wey lafdu ljalaalaha iyo lafdiga akbar watartiibu bayna alkalimateyna labada kelmadoodna waa in la tartiibiyaa waa inay kala horeeyaan oo aan la isweydaarinin keebaa horeeya lafdiga lafduljalaalaha oo ah allahu maxaa dambeeya akbar hadduu isweydaariyo akbaru allahu hadduu yidhahdo iyadana asix mayso takbiir ba lama yidhahdo halka hadde laa yusama takbiira وأn laa ymuda waa inaanu medin hmزة الjalaalati lafdu jalaalaho allah allahu ya hamزaheeda waa inaanu medin allahu akbar allahu macnaa isbedelaya istifhaam bay noqonaysa allahuma ilaahay baa akbar weyn saas saasay noqonaysa kaxnaasa khalad baa ka soo baxaya hada soo maaratid markaa wuu iska ilaalinaya waa la iska saxaya dadku salaadda way dhayalsadaan waxay mu dadku waxay u haystaan in maaragtay si caad ahaana uun in dadku ay maaragtay lagu barta un isagoo yar baa masaajidka la keenayaa oo salaad baa la baraya halkaasu kaga wadaya un salaadiisa maxaa saxa maxaa qaldamaya maxaad iska ilaalisaa maxaad hagaajisaa maba jirtaba iminka allahu akbar maba asaxayso salaadda guntami ma isagoo salaadiisi waxaa kale iyaduna la mida dadka maaragtay xagga aadaanka aadaanka ilan allahu akbar allahu akbar weeye baa ku ee ku jirta dee lafduljalaalaha iyo akbarta inta buu ku jiraa ya ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna maxamed rasuulu llah hadduu mado allahu akbar hadduu yidhahdo iyadana waa la mid un waa qalad weeyaan ashhaduna waa la mid ashhadu iyaduna waa qalad kale iyaduna istifhaam baa gelaysa meesha ashhadu miyaan qirayaa wey ya marka ashhadu weeyaan ashhadu wa an laa yamudda waa inuu min lafd jalaal hamsata jalaalati wa cadamu maddi baai akbaru akbar ba'da ku jirtana waa inaanu madin waa inaan la madin oo marka labada maxay noqonaysaa akbar bay noqonaysaa akbar hadda ba'da maxaa ku taagmaya alif baa ku taagmaysa marka akbaar ay noqotona jamcu kabar buu noqonayaa jamcu kabar kabar ikbaarna waa lagu jamciyaa jamcu kabar ya waan ohan jeedaa haa aan ku- aan ku celiya halkaas akbaar haddaa la yidhaahdo waa jamcu kabar ya kabar jamceedu wuxuu noqonaya akbaar sida sabab iyo asbaab oo kale waay micnaheeduna wuxuu noqonayaa durbaan la garaaco oo dhinaca keliya leh yani durbaanka qaar waxaa wey laba dhinac ba laga garaacaa oo xaggan iyo xagganba waa laga garaacaya midna dhinaca keliya buu leey dhinaca keliya kaa laga garaaca ayaa kabar la yidhahdaa haddii marka tira allahu akbar haddaad tidhahdid akbaarka micnuu isku bedelay durbaan buu isku bedelay ya waayo hamsada haddaad hoos dhigto ikbaar aad tidhaahdidna ikbaar haddaad tidhahdidna wuxuu noqonaya ism min asmaa ilxayd magaca xaydku uu leeyahay buu noqonaya labaduba waa khata faaxisha salaadan ku guntami mayso markaas waxaa maanaya waa waa waadix waan laa yash waan laa yushad waan laa yushadida alba ba'dana marka waa inaan la shadin ba'da akbar ku jirta waa inaan la shadin akbar kaafka wuu kaafku wuu reeban yahay soo ma ya haddii ba'da la shado ya xarafka ka horeeyaa wuu xarakeysmaya akibar bay noqonaysaa ina ba'da waa la shadaya akibar marka ka'dii kaafkii waxa weeyaan sukuuntu saarnayd yaa la xarakeynaya marka iyaduna waa khata oo laguma laguma dhawaaqi karo shadkaasi ilaa la xarakeeyo waay wa an laa yaziida waa inaanu ziyaadin waawan saakinatan wow reeban wow reeban aw mutaxarikatan ama xarakaysan bayna alkelimateyni labada kelimadood dhexdooda allaahu iyo akbaru dhexdooda waa inaanu u dhexaysiinin waaw ama xarakaysan ama reeban bal reebanna soo qaban allaahu akbar huu markaad tidhi haadi maxaad ku reebtay waaw allaahu wa akbar iminkana wowdu maxay qabtaa way xarakeysanta labada mid labada midna lala iman maayo waa kalad wey wa an laa yaziida waawan wawa inaan ku ziyaadinin qabla ajalaalati lafduljalaalaa ka hor wallaahu akbar waa inu dhan wallaahu allaahu bay ahayd soo ma wow buu ka ziyaadiyey wallaahu buu yihi marka wallaahu marka iyaduna waa inaan saa la yidhin وأn laa yqifa waa inun isagin bayna kelimatey atakbiir labadin kelmadood takbiirtu ka koobantay allahu iyo akbar dhexdooda waa inun istaagin waqfatan طawiilata waqfi dheer walaa qasiirata iyo mid gaaban toona وأn laa yqifa waa inun istaagin bayna kelimatey atakbiir waqfatan طawiilata walaa qasiirata ha mid gaaban iyo mid dheer toona waa inaanu markaa inuna la imanin allaahu akbar way noqota allaahu hadduu yidhahdo aamuso mar dambe deetna akbar uu yidhaahdo ansixi maysaa iyaduna allaahu akbaru wayna wada socdaan weeyaan wa an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufiha xuruufteedoo dhanna naftiisa waa inuu maqashiiyo marka mesha waxay naga so baxaysa halkaa inuu imaam yahay iyo inuu ma'muum yahay ya imaam hadduu yahay dee wula jahri doona oo dadko dhan buu maqashiin doona allahu akbar buu odhan doona dadko dhan buu maqashiin doona si ay dadku u xidhaan si ay dadku u xidhaan oo markuu imaamka yahay wey haddii uu ma'muum yahay kor inuu la jahro inaad cid ma maqashiinaye waxaa la rabaa in uu naftiisa maqashiiyo inuu inuu kor u qaado inuu naftiisa ku maqashiinayo inuu qalbiga kala yimaadaa la diidayay marka marka waa inuu allahu akbar yidhaahdaa isagoo ku dhawaaqaya naftiisana maqashiinaya dhawaaqitaankaasna dadka yna gaah yuna gaadhinbe laakiin naftiisu waa inuu maqashiiya in kaana saxiixa samci hadduu maqalkiisu sax yahay haddii kalena kor buu sii qaadi doona ilaa intu ka maqlayo waay halkaa iyadana waxaa muhiima inaan ogaano wax kasta oo qiraa'a oo salaada dhexdeeda lagu aqriyayo ama lala imanayo e ama si kale u dhiganaaba salaadaynu tukanaynaa oo laba shay bay ka koobantay gebigeeduba waa ficil iyo qowl salaadda marka la tacriif maxaa lagu tacriifiyaa aqwaalu wa afcaalu muftataxatun biاtakbiiri mukhtatamatun biاtasliim salaadaynu tukanayna waa ficil waa qiyaamkii waa rukuucdii waa sujuuddii waa qucuudkii waa soo istaaggii waa ficil iyo wax la akriyayo faatixada aqrinteedii subxaana rabbi alcaiim subxaana rabbi alclaa taxiyaadkii salligii iyaguna waa qiraao haddaba waxaad tidhaahdaa shay kasta oo la akriyayo hadda eeg salaadda dhexdeeda shay kastoo lagu aqriyayo waa shardi an yusmica nafsahu jamiica xuruufi an yusmica nafsahu naftiisu inuu waxa uu akriyo maqashiiyaa waa shardi faatixada waa inu maqashiiyo subxaana rabbi alcaiim subxana rabbi alclaa waa inu maqashiiyo dhammaantood dadka qaar ka mida way xidhaan allahu akbar carabka iyo debnaha midna ma dhaqaajiyo suu saa u aaminsan yahay oo qalbiga ka akriyo rukuucaya sax maha sax maha waa inu ku dhawaaqa so midaan fahmin ya saas wa dukuulu lwaqti waqtiga soo gelitaankiisa iyaduna waa shardi weeyaan fi lmuaqati salaadii waa la waqtiyeeyey salaadda waqtiga leh waa in ay tahay marka waxa weeyaan waktigeedu waa inuu joogo maxaa ku baxay salaad aan waktigeedu joogin ayaa u xidhay salaaddii haddii faral tahay sunna isku beddelaysa dadka qaar ka mid waktiyada qaar ka mid waxa dhici karta inuu inuu qaldamo salaaddii faralkii uu tukanay waktigeed wakti aan ahayn buu xidhanaya xagga waktigana waan arki doonaa insha allahu saddexun buu u qaybsami doonaa salaadda in laga horreysiiyo waktigeedii iyo in laga dambeysiiyo in waktigeed dhex dhacdo marka wakti ka horreey manu jeedna saadu waktigeed maba joogaba mabuu soo gelinba waa xidhay faral salaad duhur hadday tahay ama casar ay tahay ama maqrib ay tahay oo kale maalan sunnu bay isku beddelaysaa sunna ayay isku beddeli doona waay marka salaadda loo jeeda waa salaaddii faralka ahayd salaaddii muaqadka loo jeeda waa salaadda faralka iyo salaadda sunnaha ee muaqadka wey salaadda sunnaha mutlaqa maaha iyadu waktiba mala taasi waiqaacuhaa xaala istiqbaali iyo ina dhacdo marka xaalat listiqbaal xaaladda qiblada qaabila waa ina dhacdaa maxaa ku baxay soo qiblada waa aan qaabilsanin buu takbiirtii la yimid de markaasuu qibladii qaabila ma asaxaysa iyaduna iyaduna ma asaxayso wa an laa yukhila bixarfin min xuruufiha xaraf xuruufteeda ka midna waa inuuna ka tegin allahu akbar hal xaraf waa inuuna ka tegin faatixaduna waa la mid waa inaan hal xaraf laga tegin haddaa hal xaraf laga tago asixi mayso marka mar haddii ina asicin ma guntamayso salaaddii salaaddii guntami mayso wa taakhiiru takbiirati اlma'muumi takbiirka ma'muumka inay ka dambeyso can takbiirati اlimaami imaamka takbiirtiisa inay ka dambeyso iyaduna waa shardi imaam qof qofka tukanaya ama dadka tukanaya waa saddex xun ya imaam ma'muum iyo munfarid baa la dhahdaa imaam ina tukinaya ma'muum ku daba xidhan imaamkii munfarid qof keligii tukanaya waa intaas imaamkii ma'muumka markay wa markay wada joogaan kolle waan arki doonaana insha allahu axkaam badanba ka ratimantaa imaamnimadaasi iyo ma'muumnimadaasi halkan waxayna markaa ku haynaa ma'muumku takbiirtiisu waa inay ka dambeyso takbiirta imaamka imaamku markuu allahu akbar yidhaahdo ya ee uu dhamaystiro waa inu isaguna yidhahdo maxay ya allahu akbar ka dambeysiya markaasay sax noqonaysa waay waxay nooga soo baxaysaa halkaa saddex xaaladood baynu ka soo saarayna in uu imaamka waxaan jeeda ma'muumku ma'muumku inuu imaamka mar la xidho oo allahu akbartii takbiiratulixraamkii mar ula yidhaahdo mar wada yidhaahdaan labadoodiba inuu ka dambeeyo inuu ka horeeyo waa saddexdaas soo ma waay ka hore soo qabo ka hore waa kee ya wula soco soo ma imaamkii markuu allahu akbar buu isna la yidhiba uu ku raacay mar un bay wada yidhahdeenba allahu akbar ma'muumka takbiirtiisu ma asaxayso salaadiisi may guntamin uu ku celinaya may guntamin waayo maxaa shardiga wa taakhiiru takbiirati limaam ma'muumi can takbiirati alimaam shardigaasa kaa maqan meesha ayib ka labaadna inoo soo qabo ka labaadna waa maxay keeba horeeya takbiirta imaamkii ma'muum keeba horeeya ya imaamka horreeyey soo ma ma'muumkiina waa uu dembeeyey waa sax waa sax wey ka saddexaadna inoo soo qabo maxaa horeynaya takbiirta takbiiratulixraamka ma'muumka ayaa ka horeysa maxay takbiirta imaamka imaamka on xidhinin bu isagu xidhaba allahu akbar buu yidhi ba imaamka weli maba xidhin ba salaaddiisu waxay noqonaysaa salaadu wuxuu xidhay munfarida imaamka kuma xidhna imaamka kuma xidhna waxuu xidhay maxay salaad waa salaad munfarida wey waay laakiin hal arrin baa u bannaan halka arrin u banaan waa maxay ya waxaa u bannaan inuu marka uu xidho imaamku imaamku marka allahu akbar yidhi inuu niyoodo iqtidaa imaamkaas inuu ku xidho salaaddiisa saasay sax ku noqonaysa marka haddii kale waa munfarid jamaca kuma xidhna gaar buu tukanay gaar buu so- gaar buu soconay jamaca kuma xidhna isla fahnaan mana halka laakiin mar mar buu imaam imaamkii ku xidhan karaa waa goor mar buu dee jamcii ku biiri karaa waa goorma ya waa goorma waa goorma ya ha la xidhmay eg waxaan nidhi imaam iminka ma'muumkii imaamkii baa horeeya keebaa hor xidhay ma'muumkii hor xidhay soo ma salaaddiis maxay noqonaysa munfarid bay noqonay iyo guntamaysaa soo ma waayo hadduu doonayo inuu inuu imaamka uu ku xidho oo uu la socdo hadduu doonayo maxayna nidhi muxuu niyoonayaa iqtidaa buu niyoonaya sala yani takbiirtu kusoo celin maayo wuxuu niyoonaya un iqtidaa buu niyoonaya muxuu niyoonaya iqtidaa isagoo salaaddiisii hore buu xidhayba oo u xidhan tahay inbuu wuxuu niyoonaya iqtidaa unbuu niyoonaya inuu imaamkan ku xidhan yahay uu la soconayo unbuu niyoonaya imaamku la socon doona haddii kale imaamka la socodku la soconaya hadhow khalal bay keeni doontaa waxaynu ku arki doonaana insha allah kutubta soo socda in tafaasiisheeda ku arki doona insha allah marka waa la iska ilaalinaya inuu imaamku marna la xidho iyo in laga horeeya labadaba waa laga dambeynaya faatixadu markaa waxay yeelanaysaa shuruud waktigii waa dhacay shuruuddaasaynu insha allah ka bilaabi doonaa صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين